barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan ah dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale qaar ka mid a efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha ogos waa labayo labaatan sannadka labada kun iyo lixiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid a qaar ka mid a hablaha dhallinyarada ah ee magaalada laascaanood oo sameeya wacyigelin ay guryaha ku booqdaan gabdhaha aan aadin iskuullada gabadha waxbarashada way dhiganaysaa way dhiganaysaa haddii dugsida dhexe markaa ka baxdo aid way iskaga hadhaysaa waxbarashada oo wado waxay ka noqonaysaa caajis haddii dugsi sare ka ay marayso ay markaa foorka fanfoor ka baxdo way iskaga hadhaysaa aduu camal waxay gudhihan waxay ku dheereeyaan xagga guurka ma aha inaad guur waxbarashadaada uga hadhid
sidoo kalena waxa aan idiin haynaa dhallinyarada wax qorta oo ka hadlaya qoraalka iyo faa'iidada uu leeyahay waxaan aaminsanahay saddex shay oo aad noo dhibtay dhallinyarada maanta isu timid rajo waxay geliyeen saddexdaas shay saddex kale inay bedeli doonaan waxaana dhibay qori qabiil iyo qaad waxaan aaminsanahay qabiilkii waxaa bedeli doona qoraa qaadkii waxaa bedeli doona qoraal qorigiina waxaa bedeli doona qalin heesahaan idiin haynana waxaa ka mid a
idin ilaahay iidaankii ka dhigayo abaadiro soo uruuri caashaqa uuha yaidan ilaahay iidaankii ka dhigayo abaadiro soo uruuri codkaas xasan aadanna goordhow ayaad ka bogan doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kaleba inta barnaamijka socdo ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib erdogan ayaa sheegay in wiil da'yar oo da'diisu u dhexayso laba iyo toban ilaa iyo afariyo toban jir uu ahaa qofkii fuliyey weerarkii maalintii sabtida ka dhacay xaflad aroos oo ka dhacaysay dhinaca koonfur bari ee dalkaasi halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan koob iyo toban qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen tobanaan kale madaxweynaha ayaa sheegay inay u muuqato in kooxda isis ay fulisay weerarka oo ka dhacay magaalo u dhow xuduudda dalkaasi la wadaaga siiriya madaxweyne erdogan ayaa qoraal uu horey u sii daayey ku sheegay in uusan jirin farqi u dhexeeya kooxda isis kooxaha mucaaradka kurdiyiinta ee b k k iyo taageerayaasha wadaadka fadxullah gulaan ee loo haysto inqilaabkii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa ku sugan magaalada nairobi isaga oo wada hadaloola leh wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada bariga afrika isagaoo kala hadlaya sidii loo xoojin lahaa in dalka koonfur suudaan uu mar kale cagaha la galo ama looga hortegi lahaa in dalka koonfur suudaan uu mar kale cagaha la galo dagaallo sokeeye kerry ayaa kulan la qaatay maanta oo isniin ah madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ka hor inta aanu ka qaybgelin kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee looga hadlayo nabadeynta dalka koonfur suudaan
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a qaar ka mid a hablaha ku jira dhallinyarada deegaanka iyo dhirbeerista ee magaalada laascaanood ayaa sidoo kale waxa ay sameeyaan wacyigelin ay guryaha ku booqdaan gabdhaha aan aadan iskuullada waxaana ay ka wacyigeliyaan in aanay ku degdegin guurka oo haddii ay guursadaan ay sii wadaan waxbarashada waryaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol ayay u warameen waxaan ahay dhalinyarada ku howlan gobolka soolqa ee dhiirigelinta waxbarashada waxaanu tagnaa haddaan nahay naadiga horumarinta deegaanka goobooyinka waxbarashada si aan u dhiirigelino dhalinyarada gobolka usoo kacaysa ee waxbarashada waayo go- ka waxbasho kama soo hadho dhalinyaradu kama soo hadho waxbarasho marka gobol la hormarinayo ugu horeyn ardayga wa- u- ugu horeyn qof eh, bu- dhalinyarada hormarinaysaa ma tahay dhalinyaro aqoon aqoon een, aqoon-yahaniina marka uu ardaygu kama soo hadho aqoonta marka haddaanu nahay naadiga horumarinta deegaanka aad baanu xooga u saarnaa een, een, aan waxbarashada waxaana tagnaa goobeynka waxbarashada waxaana waxaan kaloo sida marka imtixaanaadku soo gelayo dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe iyo dugsiyada hoose marka imtixaanaadku soo gelayo waxaanu siinaa dhiirigelin ay ku dadaalaan imtixaankoodii oo ay imtixaanka ku qaybaan time table oo ay ku sameeyaan een, imtixaanaadka ku qaybtaan si ayna jaaniskooda uga wada lumin suuqa aynan uga wada lumin ay siiyaan waqti ay imtixaanaadka soo gelaya ay ku qaybaan een, waxbarashadaada gabdhahoo kale maxaad ka caawisaanaa gabdhaha dhallinyarada iyo iyo kuwa kale aan iyagu waxbaranin iyo baliga war waxaan kaloo ku caawinaa qay- ha- xagga dhinaca haweenka dhiirigelin ah waxbarashada waxaana kaloo een, s- markaan goobooyinka waxbarashada tagno aad waxaan xooga usii saarnaa een, dhinaca haweenka dhiirigelinta xoog iyagaana siisinaa waayo waxaa la dhahaa xagga haweenku way ku dambeeyaan waxbarashada waayo gabadha waxbarashada way dhiganaysaa way dhiganaysaa haddii dugsiyada dhexo markaa ka baxdo aid way iskaga hadhaysaa waxbarashada oo wado wa- waxay ka noqonaysaa caajis haddii dugsi sare ka een ay ka een marayso ay markaa foorka fanfoor ka baxdo way iskaga hadhaysaa aduu camal waxay ku- gabdhaheen waxay ku dheereeyaan xagga guurka ma aha inaad guur waxbarashadaada uga hadhid waxaan aad xooga dhiirigelinta usii saarnaa inay iyagoo iyagoo waxbarashadooda ku dadaalayaan waxaan qabanaa wacyigelino aan u qabano dumarka in door muhiima ay ka ka ciyaaraan oo ay ka qaataan gaba sooqod adigoo kale hadirtaan waxaad dhigataa een, dugsiga sare een, ardayadna waa tahay een, galaaska afraad baad ku jirtaa qaabkee ugu kala qaybisaa shaqadaada iyo sidaa u shaqaynaysa marka hadda aad tahay dhalinyaro adoo haddana waxbarashadaadii dhiganaya waa inaad fiirisaa waa inaadan fiirin naftaada iyo saad wax u baran lahayd laakiinse waa inaad fiirisaa nafta bulshada een, bulshadaada aad wax u qabataa sidii aad waxaba iskugu wada qaban lahayd haddii shaqadii guriga tahay haddii shaqadii bulshada tahayba oo aad ku siisid dhiirigelino ardayda kaa yaryar dugsiyada hoose ah ama dugsiyada kaa hooseeya aad dhiirigelin usoo siisid Een, ka warran adna maxaad hawlaha la qabataana maadaama een, ay eh, inooga sheekaysay een, een, faaduma waxyaaba aada u fara badan bal ka war bismillaahi raxmaan raxiim marka u horeysa anoo magacayga ku bilaabaya waxaa laydhahaa deeq axmed faarax een, deegaanka iyo bulshada gobolka sool gaar ahaan magaalada laasxanood waxaan nahay horta sidii runtii een, dhalinyaro gacmaha isqabsatay oo een, rabta inay gobolkooda wax u qabato dhalinyarada joogta haddeer waxay ku dadaashaa inay tahriibto ama inay waddan kala tagto annagu runtii waxaan ku dadaalaa inaan gobolkayga wax u qabano maadaama aanu nahay dad gobolka soo jeeda waxaanu ka koobannahay xubno shan iyo labaatan xubnood ah een, dhanka haweenka markaan ka hadlo waxaanu horta ka shaqeynaa een, gruubkayga oo dhan waxbarashada een, dhiraynta een, sidoo kale een, nadaafadda een, runtii xagga waxbarashada een, hablaha iyagu waxa aanu xooga saarnaa inaanu gabdhaha guriga ku hadhay ee guriga jooga camal aanu u tagno soo kaxayno runaantii markaanu iskuullada tagno aanu goobaha waxbarashada tagno dadku way nagu xisaabtamaan een, waxaanu siinaa saddexda kaalmooda ugu sarreeya een, hadiyado qaaliya een, sidoo kale waxaanu sameynaa wacyigelino aada iyo aada u ballaadhan waxaan ku rajo weynahay inaanu u sameyno gobolka sool meel weyn wax lagu qaybo ama wax lagu barto een, micnihii higsigeega soo socda ee mustaqbalka ay wax ku qaybaan dadkayaga soo kacaya iyo kuwayaga hadeer joogaba sidoo kale een, waxaanu sameynaa maamooyinka guryaha jooga inaanu u qabanno xaflado isugu yeedhno inaanu ku wacyigelino dhanka nadaafadda dhanka waxbarashada dadka guryaha jooga bal ka warran dadku sideeba idiin arkaan markaad qofka u tegaysaan sidee ku wacyigelisaan qofka waxbarashadaan tegin oo kale een, bal iiga sheeke runtii een, horta dadka dadku wax walba way leeyihiin badanaa markaanu tagno xaafadaha tagno waa nalagu farxaa runtii markaanu qof dhallinyaro ah aanu caqli celino aanu waxbarasho geyno ama aanu uga sheekeyno mustaqbalkiisa heerka wax uu qabsan karo ama waxay wadanadu isku dhaafeen oo kale Een, gabdhaha een, caqabada haysta ee ayna waxba la baranin ee dhallinyarada idinka idinla midka ah maxay idinku sheegaan runtii een, waxbarashada qofba waxaa laga yaabaa inay gabadhu marka ay lix iyo toban toddoba iyo toban gaadho hadday doonto iyada iskuulka dhiganaysa ay ka guursato ama ay iska basaaqido
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ah ee magaalada laascaanood oo ka wacyigeliya gabdhaha yaryar inay iskuulka aadaan iyagoo ku booqda guryahooda oo ay wacyigeliyaan waxaanay u waramayeen waryaha v o e magaalada laascaanood cabdikariin olol
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan abuukar albadri waxa uu ka mid yahay dhalinyaro buugaag kusoo bandhigay ban- bandhiggii buugaagta ee dhowaan lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana madashaasi uu kusoo bandhigay laba buug oo lagu kala magacaabo lamaanaha wehelka iyo shan sheeko wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa kala sheekaystay buugta ama uu soo bandhigay iyo waxyaabaha ku qoran
n aada u mahadsan tahay qaybta labaad ama sanadkii labaad ama aniga saan u bixiyey dabshidka labaad ee buugaagta muqdisho waa ifafaale aad u heer sarreeya oo muujinaya saddex shay kow inay soomaaliya dib u soo noqonayso ayuu muujinayaa labo in aqoon-yahankii uu qalin qaatay oo laga tagi doono qorigii ayuu muujinayaa tan saddexaadna dadka soomaaliyeed haddii la dhihi jiray waa dad wax un dhegaysta waxay muujinaysaa rajo ah in dadku ay noqdaan dad wax qora xadaaradoodii korodha nabaddii iyo ka shaqeeya horumarka inay noqonayaan marka waxaan leeyahay marka loo fiiriyo bandhigan ama dabshidkan buugaagta ee hadda muqdisho ka socda waa rajadii ugu weynayd ee lix iyo labaatankan sano dad soomaaliyeed oo meel isugu keenay oo maskax maalayo caqli maalayo xadaaradoodii soo bandhigayo ay meel isugu yimaadaan waxaa si gaara xiisow leh dhammaan dhallinyaro u badan tihiin sidee bay ee, u muuqato taas horta dhallinyaradu inaan u badnaano waxaa keenay jiilishii naga horreeya oo odayaasha ahaa ama dhexdhexaadda ahaa ayaa laga yaabaa in ay kaalintoodii gabeen hadday kaalintoodii qaadan lahaayeen maanta dhallinyarada may qabsateen meesha dhallinyaradan quruxda badan ee aad u jeedo oo dhaqankii soo bandhigaysa oo farti afkii kulli soo bandhigaysa oo rabaan inay dadnimadoodii muujiyaan waa dareen ka dhashay hanaqaadka waxbarashada dalka ka hanaqaaday hanaqaadka nabadda dalka ka hanaqaadayso iyo rajada dhallinyarada ah eh inay isbeddel keeni karaan waxaan aaminsanahay marka saddex shay oo aad noo dhibtay dhallinyarada maanta isu timid rajo waxay geliyeen saddexdaas shay saddex kale inay bedeli doonaan waxaana dhibay qori qabiil iyo qaad waxaan aaminsanahay qabiilkii waxaa bedeli doona qoraa qaadkii waxaa bedeli doona qoraal qorigiina waxaa bedeli doona qalin saddexdaas markay bedelaan isbeddel weyn oo dunidu dhan dareento qaaradda afrika laga dareemo geeska afrika laga dareemo oo saamayn leh ayuu bilowgiisa iyo faalihiisa meesha iiga muuqdaa Ee, abuukar buugaagtaadu waxay ka mid ahaayeen kuwa saamaynta tusaale ahaan dadka dhallinyarada iyo qof walbee nolosha way istaabanayso lamaanaha wiilkoo kale Ee, waa- waa jacayl dee jacaylkuna qof walba weyn yaraan buu saameeyaa buuggan sidee buu kuugu dhashay maxaase gudihiisa ku jiro dadka aan fursadda u helin aan u sheegi lahayn aada u mahadsantaha horta buugga wehelka lamaanaha wuxuu igu dhashay sannadii labadii kun iyo afartii anoo nin dhallinyaro hanaqaad oo waxbarasho ku jira waxaa i galay jacayl oo aan u bixiyey jacaylkii bisadaha sababtoo ah bisaduu hilib kastay aragto way jeceshahay xataa haddaysan helin anigana waxaan noqday nin dhallinyaro gabar kastaoo qurxoon oo uu arkaba jeclaada haddana aan ogeyn sababuu u jeclaaday mararka qaar gabaraan aqoon oo niyaddaydu ii sasawirta ayaa i galay waxaan waayey marka meel aan ah, wax tale ah ka helo bugaag la akhri ha noqdaan heesa ha noqdaan intii oo dhanba waxay ii sheegayaan mushkilad tiyaa waxay igu dhalisay marka aniga aan xujoobay oo is macnaha caawin waayey in aan ka fekero war dhallinyarada ubadaa dhali doontaa dhallinyaraha kuga jiil ah kuwa kaa dambeeya ma sidaana kaga degi doonta xujooyinkii ii hor yimid ayaan anigu waxaan isku dayay inaan xal u raadiyo sidaasaan waxaan u sameeyey buuggan wehelka lamaanaha wuxuu ka kooban yahay cud toddoba cutub cutub koowaad waxaa la dhahaa hiigsiga nolosha qofka dhallinyarada hanaqaadka ah ayuu wuxuu siinayaa jidkii uu wax ku baran lahaa ku shaqaysan lahaa intuusan guur ka fekerin guurku waa tallaabta saddexaad uu qofka qaadaya markuu rabo nolol fiicanoo hiigsi iyo aayatiin leh inuu abuurto cutubka labaad wuxuu ka hadlayaa guurka iyo soomaalida dhaqankeedii ka kala duwan kii miyiga kii magaalada ilaa iyo heerka uu kala joogo waxaa ku jiro cutub ka hadlaaya haasaawaha lamaanaha waxaa ku jiro cutub kaloo ka hadlaaya barbaarinta ubadka mid ka hadlaaya waxa la yidhahdo sirta lamaanaha lamaanaha inay isku sir qarsadaan meesha u socda waa halkaas meeshaas bay soomaalidu aad u kala fogtaa marka ee, mushkiladda wax loo heli laha waa- waa masayrka iyo xal uhelideeda iyo sirta iyo iyo ku qarsashada xaaska marka sideed wax uga tiri horta taas buuggeyga gerbadkiisa kore waxaa ku yaalla geeraar ka jawaabaya oraahdaas wuxuu leeyahay geeraarku asalkaba jacaylkii inuu ood ka boodiyo aayatiinsan laga rabo aaminaad dulqaadliyo run baa lagu unkaayo agabkiisu waa sabar dadan is aaminin run isu sheegin isu dulqaadan oo aan isu sabrin lamaana saxa ma noqon karaan sir bini'aadin laga qariyo ama loo bandhigo wax ka weyntan lamaanaha isu bandhigaan ma leh ninna xaaskiisa sirteedii bannaankuma sheegi karo xataa waalidkiisa uma sheegi karo carruurtiisa uma sheegi karo ayadana sidoo kale mar haddii tii ugu weyneedoo sir bini'aadin loo bandhigo ay wadaageen wax ka sokeeyo dhan waa wax iska basiidoo laga heshiin karo laakiin is-aaminaadii iyo dhisidii kalsoonida ayaa meesha ka maqan dhisida kalsoonidana waxaa ku dadaali karaa ninka ragga aniga saan aaminsanahay gabadhu mar walba qalbigeeda waa la hanan karaa haddiiba loo maro jid saxa adigoo soo koobaya buug kale baa jiroo xiise bannaayo shan sheeko ciwaankiisu ahaa buuggan muxuu ka koobaya buuggan waxaa ku qoran lix sheekoo waaqici ah shan sheeko iyo suubisaa lahaa marka mid aad u yar oo waxaa jirta suubis ku ah marka shanta sheeko midda koowaad waxay ka hadlaysaa ukun iyo canjeero sheekaysanaya waa khiyaali waxaan ka sameeyey xilligii abaaruhu dhaceen oo ugu darnaa laba kun kow iyo tobankii anoo jid maraan waxaan ku arkay god lagu soo daadiyey ukun iyo canjeero cunto ah kadib waxaan ka sameeyey iyagoo sheekaysanaya xilligan daruurta jirta sababta loo soo daadiyey marka si aad khiyaali u ahoo inaan riyoonayo la mid ah ayaan ka dhigay tan labaad waxay ka sheekaynaysaa wiil yaroo soomaaliyeed oo afar jir ah soo ah swidhan ku ambaday ambashadii axmed erigsanaa lahaa noloshiisa ilaa kow iyo labaatan jir uu ka gaaraya xataa aan ogaan inuu soomaali yahay ay taas ka maqneedoo mar dambe ku baraarugaya markay swidhan ayaan isku aragnahaa midda saddexaadna waxay ka hadlaysaa waxaa la yidhahdaa waayel ismarin habaabiyey waa sheeko ku saabsan nin toddobaatanaadkii loo diray qurbaha si uu wax u soo bartu dalka ugu soo laabto laakiin qurbihii ku tegey waasoo toddobaatan jir ah naag gaalfareena la degan naagtu ay holandees tahay marka nolosha khiyaaligu ku jiraan sawir kaga bixinaya waa ninaan diyaarad isla raacnay
kaasi wuxuu ahaa abuukar albedri oo buwaag kusoo bandhigay bandhigii buwaagta ee dhowaan lagu qabtay magaalada muqdisho wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuu u waramayay caasha maxay noo xiga dhinacii heesaha ayaan markana yaro milicsanaynaa ismaaciil oo waxaan dhegeystayaasha u haynaa fanaan aan duugoobin codkiisa da' walbana la fila xasan aadan samatar heestii soo ururi caashaqa
indheer garag waxaa jira talaluuga ay waa oday ka sheekey abata qadunteediyo aflibaax jacayl galay waana u taale gududkii ilduufe eedeeyey nabi saleeban soma odhan ilaalan ku maqnaa ayaaman gududkii ilduufe eedeeyey nabi saleeban soma odhan ilaalan ku maqnaa ayaaman amaanada maqan eegi maayo ana sow amaanada maqan eegi maayo badidii ayaan maqan sheekhii loo irkanayo abaadiro soo uruuri caashaqa uuha uuha uuha badidii ayaan maqan sheekhii loo irkanayo abaadiro soo uruuri caashaqa uuha uuha uuha ka geeluba goortuu ilmaha tabo halkii lagu oodiyo isagoo rugtii iman afkabaad ma gelin karo ololkana ma daaye eridhaban ka geeluba goortuu ilmaha tabo halkii lagu oodiyo isagoo rugtii iman afkabaad ma gelin karo ololkana ma daaye oo da soo rogay kaymaa udbaad kale soo jaharad iftiinta masku kuma ugaadhsado oo da soo rogay kaymaa udbaad kale sow joqorad iftiinta masku kuma ugaadhsado anasow mitaaliyo nasiib eersan maayo eh. anasow mitaaliyo nasiib eersan maayo eh. ya idin ilaahay iidaankii ka dhigayo abaadiro so uruuri caashaqa uuha uuha uuha ya idan ilaahay iidaankii ka dhigayo abaadiro
abaadirow soo ururi caashaqa codka macaan xasan aadan samater ismaaciil horta markaad xasan aadan maqash maxaa madax u ruxda
anigoo fanaankayga fanaankaagii lagugu- heesihiisa- laguguma haystaba wakhti badan waxba ima dhaafi jirin haye waad raacatay waan raacday laakiin waxaa nasiib daraa anigu inta badan waxba kama xiftiyo heesihiisa haye waad dhegaysataa horey kuu dhaafaan meeshaan ku dhegaystay iigu dambaysa waa gartay xasan aadan samater codkiisa macaan abaadirow soo ururi caashaq intaas haddaanu ku dhaafna iskaloo dabacsan goordhow ayaad maqli doontaan hase ahaatee xubintii cayaaraha iyo jamaal axmed cismaan kusoo dhawaada
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha xulka kubadda cagta dalka braziil ayaa waxa uu ku guulaystay biladda dahabka ah ciyaarta kama dambaysta ee koobkii kubadda cagta ee olombikada adduunka xulka braziil waxay rigoorayaal lix ilaa shan ay kaga adkaadeen xulka dalka jarmalka ciyaarta ayaa waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah waxaana sidoo kale soddon daqiiqo oo lagu daray la iska dhalin waayey wax goolal ah sidaas darteedna braziil ayaa waxay koobka ku qaaday rigoorayaal dhinaca kubadda kollaygana xulka dalka maraykanka ayaa waxay ka adkaadeen xulka dalka serbiya waxaana sidaasi maraykanka ay mar kale ugu guulaysteen biladda dahabka dhinaca kale dhegaystayaal waxaa shalay dib u furmay horyaalka zeriya aada dalka talyaaniga waxaana kulmadu ay u dhaceen sida tan ac milan oo martigelisa kooxda torino ayaa waxay kaga adkaatay saddex gool iyo laba gool kooxda bolonya oo martigelisa naadiga crotonna waxa ay kaga adkaatay gool iyo waxba naadiga inter milan oo u martisa kooxda kievo verona ayaa waxaa lagu suldaaray laba gool iyo waxba kooxda embolina waxaa gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda samadoria oo marti ahayd naadiga genoa waxay saddex gool iyo hal kaga adkaatay kooxda cagliari halka balermo oo martigelisa kooxda susuolana looga adkaaday gool iyo waxba naaboli oo u martisay kooxda baskara ayaa waxaa ciyaartoodii ay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah kooxda laziana waxay afar iyo saddex kaga adkaatay kooxda atlana oo ay marti u ahayd dhinaca horyaalka la liigaha dalka Spain kooxda Sporting Gallon ayaa laba gool iyo hal waxay kaga adkaatay naadiga Atletico Bilbao Real Madrid oo u safartay naadiga Real Sociedad oo ciyaartoodii ku dhammaatay saddex gool iyo waxba oo kooxda Real Madrid ayaa adkaatay naadiga Atletico Madrid ayaa kooxda Albas waxa ay ku qabatay barbadhac gool iyo gool ah inkastoo ciyaartaasi lagu ciyaarayay gegida Vicente Calderon ee kooxda Atletico Madrid dhinaca horyaalka Premier League-na laba kulan oo ka tirsan ayaa shalay dhacay naadiga Sunderland oo martigelisa kooxda Middlesbrough waxaa looga adkaaday laba gool iyo gool kooxda west ham oo markii ugu horraysay garoonka london stadium ku cayaartana waxay gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda bournemouth oo markii labaad oo xidhiid ah laga adkaanayo dhinaca kale dhegaystayaal goolhayaha kooxda barcelona clodi bravo ayaa la filaya inuu ku biro kooxda mancity tan waxay ka dambeysay sidoo kale markii kooxda barcelona ay la soo siixatay goolhayaha xulka holland iyo kooxda kubadda cagta ayax jesper clazen waxaana tani albaabka u furtay in ciyaaryahan barabo uu ku biiro kooxda mancity taana waxaa macnaheedu uu yahay in mustaqbalka joe hart ee kooxdaasi iminka uu soo gebagaboobay waxaana la filayaa in ciyaaryahankan uu ka tago kooxda mancity waxaa si aad ah u doonaysa kooxda everton ugu dambayntiina macalinka arsenal arsen vinger ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inay wadahadallo kula jiraan ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda valencia iyo xulka kubadda cagta jarmalka shokodran mustafi waxa uu sheegay in wadahadalladu ay meel wanaagsan marayaan islamarkaana uu rajaynayo in heshiiska sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gebagabeeyo kooxda arsenaal ayaa waxaa ka dhaawacan laba difaac waxaana ay doonaysaa in difaacan ay ku xoojiso horyaalka kubadda cagta dalka ingiriiska oo ilaa iyo hadda hal dhibac oo keliya ay ka haysato xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh dhegeystayaal halmaan hadal kuma jiro isagaa xubintaasi ciyaaraha iyo wararka ugu dambeeyey baa inoo hayay caasha waa duhur waa duhur waa xilliga dhihi jirtay waa xilligii de- inta badan halkaas de soomaaliya ismaaciilow fargeeto iyo qaado inta badan looma badno oo inta gogol la fariisto saxan weyn waxalla wixii ilaahay reerkaasiya laga buuxsadaa nin walba dhinac ka soo galaa soo faraxa lasoo fariisinta dhinac laga sikada lasoo fariistaa qolona basaskay sii saaran tahay qolo miyigiina xilligan oo kale waa xilliga ciyaalkaoo kale markay joogaan ama dhalinyaradu ay adhiga la joogaan ay soo rogaan xoolihii intay soo rogaan bay geed yar hoos fadhiistaan oo cuntadii yareyd waliba- iyo- waliba geed quracadhe oon oon har badan lahayn meelaha qaarkood baaba quracaa lahayn meelaha qaarkood baa gob leh meelaha qaarkood baa eh, dhir waaweyn oo la hoos seexan karo meel yar adigu la isku waabo oo har yar damal.
le ha marka xilliga intay ge- qaarkood dhirta hoos fadhiistaan maxay cunaan talo xilligaas dee wixii ilaahay u dhiibay Ay.
ee ay aroortii lasoo jarmaadeen iyo biyo ay caagad ku sitaan ama Saxaydoodii.
weyso ama weyso oo kululaaday oo laga yaabo cadceedda inay maanta oo dhan ku dhacday oo marka saas loogu weyse qaatana oo dhulku ku dhacana dhulku yaro qiiq soo yaro bixinaya laakiin markaas ma taqaanaa waxyaabahay aad ugu qurux badan tahay Hmm.
caradii baa soo carfaysa udugga cara- caradaa soo baxaysa cuntadaasina u dhadhamaysa
waa tahay mar kale kaalimaha heesaha haddaan bilicsano heesta laxiib iyo axmed nuur sandheere markana nala dhegeysta
sida lebiga hawdu lamihi ka howre ma muqalulkiyo waxla cayaati sida sida sida sida sida lebiga hawdu lamihi ka howre ma muqalulkiyo waxla cayaati luqunta cabaadhiyaha rabbi kagalaastiyo lafiha garaaraha markaad lagaca ka siis luqunta cabaadhiyaha rabbi kagalaastiyo lafiha garaaraha markaad lagaca ka siis laqanyadii jacayl jacaylkan leecaleecaya laabtaydi qaade liqanyadii jacayl jacaylkan leecaleecaya laabtaydi qaade miyaan xalay xalay xalay hordabaaladii miyaan xalay
codkaasina wuxuu gebagabo u yahay idaacaddayadii duhurnimo caashacuud anoo ismaaciil xuseen farjare iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ayada la socodsiinaya tan iyo inta aynu kulmi doonno afarta galabnimo waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
sida sida sida sida sida aan u labkacay amuu iigu laran yahay kuma labin jacaylke aygu laakimooni sida sida sida sida sida aan kacay amu iigu ladhan yahay Ah, kuma labin jacaylka aygulaakiimo